bismi illaahi raxmaan iraxiim akhyaaray dhammaantiin codka golaha shacabka tuwaniyey aad iyo aad baan idin wada salaamaya rag iyo dumar waxaa maanta oo maalin axada ah marti inoo ah guddoomiyaha golaha shacabka ee khaatimi state of soomaaliya maxamuud sheekh cumar maxamed oo hadda khadka telefoonka kaga soo jira magaalada buuhoodle mudana guddoomiye soo dhawow halkan dad soomaaliyeed oo fara badan baa ku dhegaysanaya ka soo jeeda sistamyada kala duwan ee soomaalidu hadda ka kooban tahay sida khaatume state somalilan federaalka soomaaliya puntland jubbaland saddexda gobolland iyo dad aan waxba aaminsanayn qaarkood oo daafaha dunida kasoo geliyo si fiican kuu dhegaysanaya in badan oo hadda halka ku jirtaa intaadan soo gelin alo may maqlaysaa
a si fiican si fiican ah guud ahaan waxaan rabnaa inaanu su-aalo ku weydweydiino dadka qaar baa su-aalo adag gaara u xiiseynaya oo weliba gaar si gaara ole guddoomiyaha su-aalaha noo weydii in kamidana golaha iyo maamulka isku soo dubariday marka u horreysa waan ku salaamaya kusoo dhawow barasho wanaagsan aad baan u dhawahay waana idin salaamaya dhammaantiinba ummadda soomaaliyeed waayahay su-aashayda koowaad mudana guddoomiya aan ku weydiinaya waxa weeye xaalada guud waad ogtay dhulkii abaaro amni daro dhibaatooyin badan baa soomaali gudaheed haysta abaaraha jira deegaanka xukuumaddiinu aada guddoomiyaha golaha baarlamaanka ka tahay ay matasho khaatume state bal guud ahaan waxaad nooga warantaa xaaladda guud nabadgelyada dhinaca amniga iyo abaaraha sida hadda xaaladda ku sugantahay kolley waddankii baad hadda joogtaa gaar ahaan magaaladii buuhoodlaad ka soo hadlaysaa
bismi illaahi iraxmaan iraxiim marka ugu horeysa ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogta waxaan ku salaamayaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu gaar ahaan ummadda reer khaatumo iyadana gaar baan usii salaamayaa halkan aan joogaa caawa waa magaalada buuhoodle waa lagu nabad qabaa deegaamada khaatumo ama kuwa soomaaliyeedba waxaa ka jira abaaro aada u adag xilligii gugaa hore la waayey kii dayrkaa la waayey xilligan maanta aynu joognaa toddobiya tobankii caawa toddobiya tobankii abril ah weli wax rooba lama hayo badiba xooluhu waa dhammaadeen waxaa laga yaabaa ninkii dhowr boqol oo neef oo ariya lahaa maanta in ama toban ama labaatan kasii nooshahay iyagana aan naf siricdii ku jirto waxaa weliba aada uga bilaabmay oo degaamadan hadda ku cusub oo muddo iminka tobaneeyaha ka socday cudur ah shuban biyood oo dad badanna u dhinteen dad badanna cusbitaalada u yaaliin degaamada khaatuma cudurkaasaa ka jira magaaladan buuhoodlu ugu miisaan weyn yahay waxaan filayaa caawa ilaa afar boqol iyo lixdan qof baa ku jira cusbitaalka buuhoodle ee weyn ilaa tuulooyinka kale hadday noqoto meesha la dandan xamar lagu xig farjamo xudun taleex ilaa nugaal waa warkaasi waa sii taxan yahay degaamada khaatumo waa cudur shuban biyooda oo tamar darada dadka ama nafaqa darada iyo biyaha aan nadiifta ahayn ama aan la helahaynba iyo waxyaabo noocaasa ka dhashay xaaladda lagaga jira aada bay u adag tahay waa xaalad ilaahay unbaa wax ka qaban karaa way jiraan caawimooyin aan badnayn oo soo gaargaaray laakiin dadku badiba dadka khaatumo gudihiisu isaga gurmanayaa aada iyo aadna xaaladaas kolleyto sidaa dadku usoo dhacayo tira badnaantiisa iyo dhimasha waa jirtaa laakiin sidaa tirada badan soo dhacaysa ama xaaladda kiiskeeda soo cusub yahay iyo kuwa dhimashadu waa aada bay u kala duwan yihiin waxaa la xidhiidha dhammaan degaamadan kiilka shanaad ee soomaalidu degto degaamadan ku aadan ilaa adigu meelo shishe iyagana dhibaatadaasi waa ka jirtaa marka xaalad adag baa runtii lagaga jiraa xagga abaarta iyo caafimaadkaba nabadgelyada halkan aan joogno waa lagu nabad qabaa degaamo ay ka socdaan dagaalo qabaa-il oo sida koonfurta gobolka sool oo kale way jirtaa laakiin hadda si guud oo kale wax dhibaato ah oo wixii la arki jiray hore ka baxsan ma jiraan xaaladda nololeed baaba iska adag de sida kalena waa la isaga nabad qabaa ummadda soomaaliyeedna muxuu ahaa dhibaatada waa wada qabtaa nabad lagu sii kala badnaado ama sida marba maamulada jira ay u awoodeysan yihiin ha noqoto ama dawladda federaalka meele ay gaadgaadhay ha noqoto waxaan odhan karaa kolley deegaamadakan waxyaaba badan oo gaar usii ahabaa jira inkastoo hal dayuurada ay ka timid xagga dawladda federaalka ah way jirtaa kuwo kale oo imika la filayo inay meelo kale ka yimaadaan khaasatan dawladda kuwait waa jiraan laakiin kolleyto wax imika dhibaatada taagan wax ka tari karaya maaha dee sida kalena waa la isaga wanaagsan yahay xaaladda nabadgeeyana ma baana xaaladda gobolka sool koonfurteeda mooyaane waayahay haddaan u dhaadhaco su-aasheeda kale ku xigtaa ee dhinaca xaaladda gobolka sool gaar ahaan koonfurta gobolka sool dagaaladani muddo badan bay soconayeen dadkuna waa dad sokeeyo walaal ah oo wada dhashay hayb iyo isir iyo wax walbana wadaaga dagaaladoodan soo noqonaya khaatum ahaan idinka oo muddo dheer soconayay maxaad xal ugu heli weydeen oo dagaaladani ay usoo noqnoqdaan mar walba intee in la eg baana doorkiina ku aadan dagaaladaasi uu hadda marayaa maxaad seekse ka qabtaan weli dagaaladii waa cusub iyo kuwaan hadda soo kordheen hawshaasi waa jirtaa muddo badanna iminka way socotay waa dagaalo soo noqnoqday waana dagaalo qabaa'il oo aan ka madhnay haddana gacmo siyaasadeed oo hareeraha ah iminka lafteedana hawsha waa lagu jiraa kolleyto waxaan u odhan karaa waxyaabaha soo noqnoqday kamid tahay noqnoqodkeeda badan waxaan u dareemayaa ama aan u qaba ama aan u rumaysma ama ay tahay waxa weeye gacmo siyaasadeed oo hareeraha ah oo aan mid iyo lababa gaadha guddoomiye waxaa jiray beryahan wadahadallo idin dhexeeya idinka iyo somaliland muddo soo soconayay oo aada waddanka etoobiya iyo waddanka jabuuti aada shirar badan oo iska daba imaanaya aada ku qabateen shirarka ah oo muddo soconayay wadala hadallada aada wada hadashaan qodobada ka soo baxay inta badan uma soo baxaan oo ma soo gaadhaan wixii aada ku heshiiseen iyo wixi aad isku afgaran weydeen bulshada reer khaatumo guud ahaan waa maxay sababtu marka u horeysa intaan wadahadalka la gaarin waxaa muhim ah in la ogaado oo la qiimeeyo dhibaatada meesha taalla ee laga hadlayo ama laga wada hadlayo inteebaa miisaankeedu la egyahay inteebaa wax kaga qabsoomi karaan inteebaa xaaladdu caadi kusoo noqon kartaa inteebay ku dhamaan kartaa waxaan u malayayaa xaaladani marka laga yimaado waxyaabaha iska soo jiraalka ah ee qabaa'ilka u dhexayn jiray haddana waxaa jira wax badan oo dhacay muddadii burburkii dawladda soomaaliyeed way jireen ciidamo kusoo duulay oo dhinaca waqooyiga somalilandta sheegta ay kusoo duulay kasoo duuleen oo deegaanadan ay ku qabsadeen meelo badan oo kamid ah ay ku qabsadeen sida magaalada laascaanood oo kale kalabeyr oo kale meesha xudun oo kale meelo badan ay ku qabsadeen dad badan ku laayeen ku dhaceen ku barakixiyeen dhibaatada taalla dhibaato sahlan maaha waa dhibaato weyn sida qaalibka ahna xaajo weliba inta ay la eg tahay baa lagu raadiyaa dadku wuu is colaadsaday wuu isdhibaateeyey waa dadkan gobolada soolisaag iyo cayndega dil baa loo geystay dhac baa loo geystay kursi baa loo geystay dalkoodii oo la haystaa loo geystay wax sahlan maaha waxa lagaga wada hadlayaana wax si degdeg ah ku fulaya markiiba maaha wax badan oo masiiri ah baa yaalla wax badan oo haddii eebeedankeeda leeyahay loo baahan yahay in la qodxayo tiro ama laga wada hadlaa yaa loo baahan yahay marka ninkii u qabaa in fadhi mara iyo laba jeer iyo saddex jeer iyo afar jeer toona ay ku dhammaanayso uma arko inuu nin u dhabagalay ama waxa meesha ku jira og inuu yahay uma arko marka waxaan leeyahay wadahadalada iminka muddana waa socdeen muddana way sii soconayaan sida aan qabno wax walibana waxay u baahan yihiin inta ay la eg yihiin in la eg bay u baahan tahay in la soobgareeyo ama xalkeeda la gaadho ama laga sargaado marka waxa weeye hawshani waa soconaysaa muddana waa socotay waana sii socon doontaa muddo aan intii hore ka yarayn bay sii soconaysa haddaan ka badnaanin
waxaan u qaatay inaad leedahay waa qodxasaarkii ee wadahadalkii guud ee dhex mari lahaa somaliland iyo khaatumo sidaa ma u eg tahay
marka u horeysa maamulka somalilan iyo maamulka khaatumo waxa ay heshiis ku yihiin waxa weeye inay iyaga oo laba maamula ka wada hadlaan dhibaatadii dhex taallay dhibaatada dhex taallay dhiig bay leedahay dhaqan bay leedahay dal bay leedahay waxyaabo badan oo fara badan bay leedahay maxaabiis bay leedahay dhimashay leedahay dhaawac bay leedahay wax badan bay leedahay oo muxuu ahaa kala fogaansho iyo nacayb dadka dhex maray bay leedahay arrin sahlan maaha waana lagama maarmaan in siyaalo badan iyo talooyin badan iyo afkaar badan haddii eebakeeda leeyahay laga galo wadahadalkeeduna wuu dheeraanayaa wuu dheeraanayaa weyi maxamuudow fulaxantiiba mooga dad badan oo xukuumadda khaatuma state ee dhaliilaa waxay leeyihiin oo aaminsan yihiin oo deegaamada khaatuma qaarkood ka soo jeedaan in xukuumaddan hadda madaxweyne cali khaliif uu madaxweynaha ka hayay adiguna guddoomiyaha baarlamaanka aad ka tahay ee aada siyaasadda iyo wadahadalkan ugu jirtaan in qaab siyaasadeed iyo in wax la wada qaybsado oo la midoobo wax loo qaato adiguna hadda hadalka aad noo sheegaysaa waa hadalkan cad ee aad leedahay weli lamaba gaarina wadahadalkii eh eewaxa iminka la maraya waxa wey qodxasaarkii hadalka marka dadka sida aaminsan ee fikirkaa qaba maxaan rabaa inaan muxuu ahaa su-aashan kaga faaidaysto maxaad u bayaaminaysaa waxaan u sheegayaa marka ugu horeysa shirkii abdisababaha waktigii joogtay ee khaatimo anaa jerman u ahaa waktigii jabuuti tagtay ee wadahadaladana anaa jerman u ahaa wixii wadahadallaa ee soo baxay ama go-aan ahe laysla qaatayna aniga dhinaca khaatimo u saxeexayay qodobadaa soo baxay wax ka duwan oo noo qarsoon oo meel noo yaala oo ilaa hadda la gaaday ma jirto waxaan idiin sheegayaa dee haddii aan guddoomiyihii baarlamaankana ahay guddoomiyihii wafdida khaatumana ahay labadii wadahadal ee dhacay sida aan idinku warbixiyey inaad u qaadataan baa fiican laakiin cid kale waxay iyadu iska qabto oo iska malmaluuqatay ama ay iskala ekaatay runtii ma aha baan odhan karaa weli wax masiiri ah oo laga wada hadlay ma jiraan waad ogeedeen qodobadii hore soo baxay koob iyo tobanka ahaa kuwii ka dambeeyey sideedda ahaa waxayna ahaayeen dhammaantood way isku dhawaayeen ama way islahaayeen inta badan sababtiina waxa weeye heshiiskii u horreeyey cabdisababa shirkii dambe la isugu tegay wuxuu ahaa waxaa in waa in laga soo bilaabo maxaa ka fugay heshiisyadeenii hore maxaa ka dhiman maxay u furi waayeen waxa muxuu ahaa aqabyada ahi run ahaantii waan qabaa in labada dhinacba dadaal badan ka galeen laakiin dhibta meesha taalla ama hawsha meesha taalla yaa u baahan mar walba inay waktigeeda hesho iyo inay bislaato marka waxaan odhan lahaa wax masiiriyo laga wada hadlay ma jirto waa haddii dadku uu dad wax kala qaadanayo yahay ama haddii adeegankeeda leeyahay anigii goobjoogka ka ahaa ee saxeexayay wax layga weydiiyey wax intaa qodobadaa soo baxay ka muhiimsa ka duwan oo masiiri ah oo laga wada hadlay ma jiraan laakiin aad bay suuragal u tahay ama aan u filaynaa wadahadalada kuwan ku xiga kulamada ugu horeeya haddii lahaydno in ay noqon doonaan in lagaga wada hadlo
mudane guddoomiye somalilan dhawaan waxay baarlamaankeeda ka ansixisay oo aqlabiyada isku raacay in maamulka khaatume state uu yahay maamul gaara oo somalilan la siman haddii wadahadalkiinu qodxagur ahaa oo aan weli wadahadaladii waaweynaan laysula dhaadhicin inagoo wada og somalilan inay diidanayd magaca stateka khaatume state of somalia sideebaa baarlamaanka somalilan si aqlabiyada ugu aqoonsaday in khaatuma ay tahay state soomaaliyeed oo somalilan la siman miyaan la odhan karin wadahadalkiinaasa natiijadani kasoo baxdo guul halkaa kasoo baxday oo aad hadalkii hoos isula dhaadhacdeen wey
marka ugu horeysa marka ugu horeysa ee wadahadalku bilaamayey condition baa jiray noo dhexeeyey oo ahaa cid kasta oo daynaga dhaay oo noo aqoonsado inaan la hadli karo wixii naga dhexeeyana aanu ka wada hadli karo qodobkani kaasuu daba socday markii hore ee ugu horeeyeyba ilaa aanu isla qaadanay inaanu laba maamul u wada hadalno maanan go-aansan annaga in muxuu ahaa arrinta iyadu ay aanu ogolaano muddo badan oo laga wada hadlayay in la wada hadlo oo ay ahaayeen waxaanu idiin qaabilaynaa qolyo dhulbahantaa may suuroobin oo waan diidnay laakiin intii ay aqoonsadeen inaan maamul somalilan la sinanahay oo laba maamul wada hadlayno yaanu go-aanka heshiiskaas galay uu noo bilaabmay oo kan horeeya uu ahaa in aanu wada hadallo aanu ku heshiinay markaanu laba maamul isu aqoonsanay waana ku wada hadli doonaa baarlamaankoodu inuu ansixiyo oo de waa wax qodobadayagi u horeeyay kamid ahayd sidii loogu talagalay in ay ufuriyeen
su-aashii kale mudane guddoomiyaha baarlamaanka khaatume state mudane maxamuud sheekh cumar sida aada la socoto siyaasiyiin waaweyn oo kasoo jeeda khaatume state of soomaaliya oo qaarkood kamid yihiin raggii hogaanka xukuumadda iyo guddiyada khaatumo kamid ahaa ayaa ka biyo diidsan wada hadalladan aada somalilan xukuumad ahaan idinku la gasheen raggaa badidooda waad wada garanaysaan waa raggii jiila wada ahaan jiray ee rugcadaag ahaa ee idinla shaqayn jiray eed hawsha wada wadeen maxaad ku kala aragti duwan tihiin maxayse ku dhaliileen oo idinka idiin muuqda wada hadalkaa gaarkaa xukuumadda khaatuma ay somalilan la gashay
bismillahi raxmaan raim waa su-aal fiixan marka u horeysa xubnaha jiitanka la odhan jiray aasaasayaashii khaatumada ahaa wakti badan iyo maskax badan la geliyey aasaaska iyo jiritaanka khaatumada aad baan usoo dhaweynayaa waxaan firayaa oo cadaynayaa inay halgan badan u galeen jiritaanka iyo aasaaskii hore ee khaatumada aadna ay ugu mahadsan yihiin dadkoodila u ogyahay marka laga soo gudbo heshiiska wadahadalka maamulka somaliland iyo maamulka khaatumo waa wax dastuuriya oo dastuurka maamulka khaatumo kamid ah in cid kasta oo naga dhexayso ama derisyada ah ama maamulaha derisyada ah aanu ku wada hadalno si nabadgelyaah oo aanu ka wada hadalno wixii arrinayna dhex yaalla waa qodob dastuuriya waa marka ku xigtaa odayaashaas xilligii baarlamaanka la doortay ee ugu horeysay intii inaha la dooran bay xilkii ay u hayeen maamulka khaatumo ku wareejiyeen golaha baarlamanka ee khaatumo way se ahaayeen odayaal mar walba wixii tala-a iyo wixii arina la garab taagan khaatumo anigu anigoo aan taa su-aashaa ka jawaabin waxaan u malaynayaa iyagaa hore iga jawaabay oo golayaal badan oo dad reer khaatimo ay joogaan ka sheegay waxa khilaafku uu yahay haatanna anigu nin ku farabaaysay mar kasta mar kasta iyo xilli kasta iyo wakti kasta waxaan u haynaa ahmiyad weyn waana xubno usoo halgamay maamulkan gacanta iminka lagu hayo aasaaskiisa iyo dhidabiyotaagiisaba waana soo dhaweyneynaa insha allah bismillahi karim waana isaga iman doonaa baan qabaa waana kusoo dhaweyneynaa in ay kaalintii ay kala ku lahaan jireen kasoo qaataan insha allah
waa gartay mudane guddoomiye su-aal baan doonaya inaan ku weydiiyo in badan oo ummadda reer khaatuma iyo ummadda soomaaliyeed ay u dhegtaagayaan oo dastuurka khaatuma state of soomaaliyana kamid ah midnimada iyo muqadaska jamhuuriyadda soma jamhuuriyadda soomaaliya maamulka khaatume state qodobkiisa ama sidiiba ugu dhegan yahay mise waxbaa iska bedelay
igu celisaasa hadda
qodobkani waa qodob xaasaasiya oon raba inaan ku weydiiyo midnimada jamhuuriyadda soomaaliya baarlamaanka khaatume state of soomaaliya dastuurkiisu wuxuu dhigayaa in midnimada jamhuuriyadda soomaaliya ay tahay mid ma waxbaa iska bedelay dastuurkii khaatumo mise midnimada jamhuuriyaddu sidii ay idinku qorayd bay dastuurkiina ugu qoran tahay
waxaan filayaa qodobo badan oo aan mid iyo laba iyo shan iyo toddoba toona ahayn oo dastuurka maamulka khaatumo ka mid ah yaa waxay qirayaan oo caddaynayaan in maamulka khaatumo uu ka mid yahay dowladda federaalka ah ee soomaaliya xitaa waxaa ku jira in lacagta laga isticmaali karo deegaamada khaatumo ay tahay lacagta dawladda federaalka ee soomaaliya ay ansixiso waxay u taagan tahay oo loo dhisay oo loo aasaasay ilaalinta midnimada ummadda soomaaliyeed dhammaantood intaa aan kuu sheegay iyo kuwo kale oo badan waxay qirayaan ama caddaynayaan ama ay tahay in maamul goboleedka khaatumo uu yahay maamul goboleed hoostaga dawladda federaalka ee soomaaliya wax buriyey ma jiraan wax burin doonana ma ogin oo ma jiraan su-aasheeda ugu dambaysa dad badan oo soomaaliyeed baa ku dhegeysanaya oo daafaha dunida kaa dhegeysanaya maxaad kaga faa'iidaysanaysaa waraysigan maanta
ummadda soomaaliyeed waa salaamayaa waxaan odhan lahaa dalkii soomaaliya meesha uu marayo ama marxaladda uu gaaday waad ka warhaysaan haddii aan cid waliba meesha kaga beegan ka qaban oo aanay awood dhaqaale iyo mid siyaasadeed iyo mid aqooneed iyo mid xoogba aanay ku biirin dhowr qof oo madaxweyne iyo ra-iisal wasaare iyo dhowr wasiiroo la sameeyey waxba kama qaban karaan waxaan leeyahay ha loo midooba midnimada ummadda soomaaliyeed ha lagu dadaalo sidii ummadani ceelka ay ku dhacday looga soo saari lahaa ummadda reer khaatumo waxaan leeyahay oo gaar iigu sii ah iyagoo taas soomaaliyeed qaba tafaraarug badan baa ka jira dadka deegaamada reer khaatumo inta ay tafaraaruga ku jirto dawladda federaalka wax ka noqon maayaan tan ay joogaanna waxba ka noqon maayaan dalkoodana uma tashan karaan waxaan odhan lahaa ciday wada hadlayaan oo xaalad wada ka dhexaysana kuma heshiin karaan waxaan odhan lahaa ha laga tanaasulo kooxaysiga iyo duruudaysiga iyo qofka arkaya keliya dhibaatada dhibaatada guud aan ogeyn ee dalku meeshuu maraya aan ogeyn ee dadkan dhibaatada haysa aan ogeyn ha laga midoobo shalayna waxaanu samaynay baaq dadka reer khaatimo meel kasta uu joogo dal kasta uu joogo fakar kasta uu aaminsan yahay haddii uu aaminsan yahay in ummadda reer khaatimo ay wax noqoto waxaanu u fidinaynaa gogol ha ka soo qayb galo hadduu aqoon-yahan yahay iyo hadduu siyaasi yahay hawsha meeshan taalla iyo wadahadalkan somaliland wax badan oo masiri abaa ku jira waa lagama maarmaan ummadda yaa leh masiirkeeda in laga wada tashado iyo in wax layska weydiiyo iyo inaanu wax dad afkaar isweydiino intaba waa loo baahan yahay waxaan leeyahay kasoo qayb gala cidina yahay cid caayin cidina yahay cid maagin intii aadi caayin ahayd ee maagin ahayd waxa ka fiican adigoo wax ii sheega macquuriyaad ka hadla tan ka hadla war wixii dana ha laga wada hadlo iscolaad iyo ismaag iyo hebel reer hebel u maag ama qabyaalad ahaan u maag ama u diid ama shaksiyan u diid war wax ka weyn baa yaala danta guud aynu isugu nimaadno ka wada hadalno meelna uga soo wada jeesano bal xilligaynu wax noqono ciddii ismaagaysa ha ismaagtee iminka waxbaba ma nihine war bala ha laysu taago ummadda siday waxu noqon lahayd waxa aynu kala tirsanaynaa nin waliba intuu feereeyo meel ha dhigto oo danta guud ha usoo diyaargaroobo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ilahayna naxariis iyo nabad nabadgelyan ka baryanaa degdega iyo caafimaad aamin aamin aad iyo aad baad umahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha baarlamaanka khaatume state of somalilan mudane maxamed sheekh cumar oo maanta marti inoogu ahaa golaha cod codka shacabka twenty eight oo hadda khadka kaga xidhnaa magaalada buuhoodle aad iyo aad baan ku salaamayaa guddoomiye aad baad noogu mahadsan tahay sidaad nooga aqbashay casuumadii maanta oo ahayd maalin axada ee bisha abril aad baan ku salaamaynaa maalin wanaagsan habeen wanaagsan hadda waktiga ay ku tahay waan idin salaamaya dhammaantiinba ummadda soomaaliyeed